wararka inaga soo gaaraya deegaanada uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland gaar ahaan degmada badhan ee gobolka sanaag ayaa tilmaamaya in iskahorimaad la isku adeegsay hubka noocyadiisa kala duwan uu ka dhacay degmada badhan kaasoo u dhexeeyay ciidamada maamulka puntland oo saf ah iyo koox hubeysan oo isku magacaabay guddiga siyaasadda maaqir oo hogaaminaya xildhibaan hore oo lagu magacaabo cabdi dhowre dagaalka ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo kala gaaray labada dhinac ee diriirta u dhexaysay inta la xaqiijiyay waxaa ku dhaawacmay laba askari oo dagaalka qayb ka ahaa sidoo kale magaalada badhan waxaa ka dhacay dueedbax ballaaran oo ay dhigayaan bulshada waxaana ku dhintay mudaaharaadka hal ruux dadka ayaa kasoo horjeeday askarta maamulka puntland oo muddooyinkii lasoo dhaafay dhibaatooyin kala duwan ay kala kulmayeen xaaladda degmada badhan ayaa ilaa iyo haatan ah mid cakiran oon caaga badan ku taagnayn mar welibana la filan karo in weerar rogaal celisa ay isku soo qaadaan labada dhinac wararka ayaa intaa ku dareeya in weli gudaha magaalada ay ku sugan yihiin kooxaha la baxay guddiga siyaasadda maaqir oo gebi ahaanba diidan maamulka uu hogaamiyo saciid cabdulaahi deni ciidamadan doonaya inay xoog kula wareegaan maamulka degmada badhan ee hogaamiyo cabdi dhowre ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxay wadeen olole dagaal oo ay kaga soo horjeedaan maamulka saciid cabdulaahi deni deegaanada ay dalka ka joogaan maamul goboleedyada soomaaliya ka dhisan ee shisheeya kalkaalka ah taasoo shisheeyaha dalka ka dhisay washaadda sare ka daawanayo